warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah dubad cali camiih oo ku baaqeeyay in gargaarka abaarta aan laga sugun keliya ah dowladda guddiga doorashooyinka soomaaliya oo ka shiray xareynta ergooyinka xildhibaanada golaha shacbiga soo dooranaya iyo dowladda soomaaliya bangiga adduunka oo ka kulmay arrimaha la xiriira mashaariicda horumarineed ee bangiga adduunka uu soomaaliya ka fuliyo subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada ugu waaweyn wararkeyga waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar labada kun iyo koo iyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha xoolaha nool waa suuqgeynta xoolaha nool ee dalka sidoo kalena ah mid ka mid a waxgaradka gobolka waqooyi bari dubad cali camiy ayaa waxa uu mar kale ku baaqay in gurmud dhanka abaaraha ah aan laga sugin keli ah dowladda iyo hay-adaha gargaarka waxa uu shaqhsiyaadka hantiilayaasha ah uu ku booriyey in ay caawiyaan dadka dhaqaale ahaan hooseeya ee sida gaarka ah ay abaartu saamaysay hadda abaar baa jirta maxaa dadka gobolkan ku qasbay inuu hay-ad iyo dowlad keli wax ka sugo awa dadnimadaanadi awa islaamnimadaanadi awa jannada ilaahay noo ballanqaadees yidhi ee ninkii wanaag suubiyo janna nagu abaalgudi marka waxaad arkay inaan nahay bulsho dadka soomaalida ee kenya joogo dadkan xoola dhaqadka ee rafaadsan lama rabo magaalooyinkan camiran soo xoolo ma aha aniga hadda meesha aan deganahay meesha aan deganahay intii laba kilomitar guryaha kulli ganjeel bay qabaan wax baa ku kor xihan nal yacni ninkaa macayrba laba kun saddex kun hadduu bixiyo soo wax ma tarayso niyahow ilaahay ummadda soomaalida ha soo hanuuniyo oo danteeda ha tuso oo wadajirkeeda iyo sharafteedii iyo karaamadeeda iyo haybadeeda ilaahay ha soo celiyo ilaahay roobna ha nasiiyo roob baan u dhibqabnaa ilaahayow yaa rabbi yaa allah yaa daljalaali waalikraam ilaahayow ilahu abaarta noogu bedel roob ilaahayow malyuumaadka adiga aada abuurtay aan dambaabaynina dhulka nagula nool ilaahayow falligooda roob nagu sii ilaahu cudurka naga qaado caafimaadna sii ilaahu colka naga qaado saxa iyo caafimaad iyo baraarana sii ilaahu ummadda soomaalida dhib baa haystaa ilaah u gargaar ilaah u nusre ilaah nusradaada mar walba way joogtaa ilaah moo nusre wasala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam
wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka eugin wamalwa ayaa si rasmi ah wuxuu u wareejiyey jagadii uu horey u hayay ee wasiirka wasaaradda dowlad wadaajinta waxaa xilkan kala waraagay charles kiter oo madaxa ka ah wasaaradda tamarta ee wadanka mister wamolwa ayaa waxa uu sidoo kale waaxda qaabilsan horumarinta deegaanada oomanaha iyo barnaamijyada gaarka uu ku wareejiyay margaret cobia oo iyaduna wasaaradeeda la hoosgeeyay waaxdan eugin ayaa waxa uu saaxiibada horumarka ee kenya iyo golaha barasaabyada dalka ugu baaqay in ay sii wadaan wadashaqeyntii hoose ee ka dhexaysay bishii hore ayay ahayd markii madaxweyne uhuru kenyaata uu isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
shir looga hadlayay sida lagu xareyn karo ergada doorashooyinka golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa muqdisho waxaa ku yeeshay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed shirkan oo socday muddo saddex isho ah ayaa waxaa ka qeyb galay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo isugu yeeray shir gudoomada guddiyo hoosaadka doorashooyinka somalilan galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ujeedada shirka ayaa ahayd bilaabidda xareynta ergada doorashada golaha shacbiga iyo qodobo kale oo muhiim ah kuna saabsan arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya maxamed xasan ciro ayaa guddiga ugu baaqay inay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka dalka si loo dhammaystiro doorashooyinka qeybaha ka harsan ayna u dhacdo doorasho laysla ogolyahay dhowaan ayaa la filayaa in guud ahaan soomaaliya ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacbiga waxaana hadda socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee arrimahaasi la xiriira wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan macalin soomaali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda bangiga adduunka oo kormeer iyo indhaindhayn u yimid wasaaradda si ay ula socdaan xaaladaha ee la xiriira dhammaadka wejiga koobaad ee mashruuca uu bangigu ka wada soomaaliya ee horumarinta haddana uu bilowday wejiga labaad oo ka socda dhammaan maamul goboleedyada soomaaliya ka jira sidoo kalena qeyb ka ah mashaariicda dibudhiska wadanka shirkaasi waxaa ka qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda axmed maxamed iimaan agaasimaha maamulka iyo maaliyadda injineer maxamed irisow agaasimaha mashaariicda cabdulaahi frimos iyo saraakiil kale oo iyagu mashaariicdan gacanta ku haya wejiga ka socda waa wafdiga ka socda bangiga adduunka ayaa waxaa wasaaradda howlaha guud ee soomaaliya ay ku ammaaneen sida hufnaanta leh ee ay wasaaraddu u hogaaminayso mashruucan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya maxamed aadan macalin soomaali ayaa wuxuu isna bangiga kaga mahad celiyey garab istaag iyo taageerada ay soomaaliya siiyaan wasiirka wuxuu faahfaahin ka bixinayaa guddigaasi ay kulanka yeesheen
mashruuca waa mashruuc weyn waxaana ka faa'iidaysan doona magaalooyinka inta badan muqdisho oo kale facebook yaa dhammaaday facebook yaa hadda bilaabanaya baydhabo waa soo dhagax dhignay kismaayo bisha november aan rabnaa inaan dhagax dhigno garoowe bishii juunaa la dhagax dhigay eesomareeb iyo beled weyn assessmentigooda yaa aa bilaabanaya sida uqaqsiyaha badan waa mashruuc dalka anfacayo wasaaradda howlaha guudaa liibgarayso dhammaan wasaaradaha howlaha guud ee gobolladan way la shaqeeyaan mashruuca maadaama meesha lagu fulinayo oo gobollada yahay mishinkaa noogu yimid walba sanad kasta wuu noo imaadaa oo kormeeraa sida ay wax u socdaan mashruucan wuxuu ku saabsan yahay jidadka magaalooyinka caasimadaha ah oo burburka ka muuqdaa dib loo hagaajinaya oo la dhisaya oo magaalooyinka dhexdooda ah arbana lahaa mashruuca sidiisaba wuxuu la shaqeeyaa dowladaha hoose oo la shaqeeya dalka oo dhanna faa'iidaha ugu jirto dalku wuxuu ku jiraa marxaladii oo dib u kabashada dhammaan infrastructurekii dalkao dhan aa baaba-ay mashruucan marka magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya magaalooyinka horumariya ee jidadka magaalada muqdisho oo kale toban degmo ayaa laga qabtay waa aragteen interlogaa la dhigay tobankaas degmo maanta muuqaalkooda waa ka qurux badan yahay sidii shalay ay ahaayeen sidoo kale magaalada muqdisho facetuga hadda mashruucan waxay uga faa'iidaysanaysaa maadaama caasimadda ay tahay population fara badan ay joogaan drainajkaa la samayn doonaa xilliyada roobaadka oo kale magaalada biyaha aada u fariisto baahiyahayna ku xiran tahay baahida marka
tababar la xiriira ka hortaga tacdiyada ka dhanka ah haweenka ayaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey waxaana ka qayb galay dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiray tababarkan ayaa waxaa lagu baranayay ka hortaga gudniinka gabdhaha waxaa sidoo kale dadka bixinaya ay sheegeen in ay tababareen dhalinyaro wiilal ah oo ka qayb qaadan doona ciribtirkiisa sidoo kalena dhowaan tababarada noocan ah ay ku qaban doonaan maamul goboleedyada gaar ahaan jubbaland puntland iyo galmudug
muddo laba maalmooda waxaa inooga socday tababar ku saabsan in la dhiso ama la sameeyo shabakad wiilal dhalinyaro ah kuwaas oo ujeedka uu yahay in ay ka hortagaan ay dhammaystiraan ama ay yareeyaan tacadiyada gabdhaha loo geysanaya gaar ahaan gudniinka gabdhaha sababta loo sameeyey waxay tahay dhalinyarada keliya ka kooban in hadda ay u istaagaan waxaan ognahay in bulshada soomaaliyeed qeybaheeda ugu muhiimsan ay rag yihiin kuwaasoo jooga masaajidadii goobihii siyaasadda ama sharciyada lagu dejinayay goob walbo waxbarashada ha noqoto dhan kasta maadaama ay joogaan inay ayagana qeyb ka noqdaan sidii loo baabi'in lahaa tacadigan gudniinka gabdhaha waxaan rajeynaynaa in barnaamijkan daafurkiisa labaad loo sameyn doono jubbaland iyo galmudug iyo puntland oo hadda ani wiilka ila shaqeynayo aan tagnay sababtana ay tahay reer puntland waa dad diyaarsan oo aada u jecel inay maaragtay wixii tacdiye ee dhibaato keenaya gabdhaha inay ciribtiraan shiraa ka qayb galay maalin dhaweyd shirka waxaa joogeen wasiiro oo mataqaanaa wasiirka cadaaladda oo kale iyo wasiirka waxbara oo caafimaadka federaalka markaa dhadid barnaamij saasaa la sameynaya waxay leeyihiin shaqadan shaqada shaashleeda waay laakiin inaa galmu puntland ku aragno rag ayaga diyaarsan ee jecel inay ciribtiraan gudniinka ay u taagan yihiin barnaamijkoodan wuxuu ahay maadaama sharciga oo gudniinka gabdhaha oo baarlamaanka horyaalo inay ayagoo si wada jir ah oo kaashan ragga in eribtirkaas gudniinka sharcigiisa lasoo saaro
taliyaha ciidanka booliiska ee dowladda soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa caasimada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee kinshasa wuxuu kaga qayb galay meertada saddex iyo labaatanaad ee shir sanadeedka ururka iskaashiga madaxda ciidamada booliiska ee dalalka bariga afrika shirkan ayaa sanadkan waxaa looga hadlayay isdhaafsiga xogaha amniga iyo iskaashiga booliiska ee dalalka ka tirsan ururka iskaashiga booliiska bariga afrika taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa shirka waxa uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay xaalada amni ee soomaaliya tayeynta iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliiska iyo sugidda amniga doorashooyinka hadda wadanka ka socda taliya xijaar ayaa la filayaa inuu la qaato kulamo kala duwan saraakiisha dalalka afrika booliiskooda ka socda ee halkaasi ay ku wada sugan yihiin ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xaalada bini-aadanimo ee ka taagan dalka yeman ay tahay mid gaartay heer ka daran siday horey u ahayd hay-adda qaramada midoobay ayaa hadda waxay caawinayaan ilaa ku dhowaad saddex iyo toban milyan oo qof kuwaasi oo guud ahaan dalkaasi yeman ku nool ku-xigeenka madaxa gargaarka bini-aadanimo ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa arinkan shaaca ka qaaday waxau xusay in tirada dadka u baahan gargaarka iyo bilooyin gudahood ay ku korori karaan ilaa iyo saddex milyan oo qof mas-uulkan ayaa ku baaqay in la laba jibaaro dadaalada gurmadka maadaama xaalada yeman ay tahay mid dhibaato weyn ay hadda ka taagan tahay